hay-adda gargaarka naafada soomaaliyeed ee daaf ayaa agab caafimaad waxay gaarsiisay isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee banaadir oo ay baahi weyn u qabeen qalabkan ayaa loogu talagalay hooyada iyo dhalaanka iyadoona kor loogu qaadayo tayada isbitaalka banaadir madaxa barnaamijyada hay-adda daaf abiikar xuseen bashiir ayaa si kooban u sharaxay agabkan iyo siday u gaarsiiyeen isbitaalka anigoo ah abiikar xuseen bashiir ahna madaxa barnaamijyada hay-adda disability aid foundation oo wakiil ka ah hay-adda islaamic oasis ee fadhigeedu yahay dalka maraykanka waxaan caawa cisbitaalka banaadir mar labaad ku wareejinaynaa konteynerkii labaad oo sida qalab maxaan ku dhahaa caafimaad oo loogu talagalay cisbitaalka gaar ahaan qaybta hooyooyinka iyo dhalaanka qalabkaasoo isugu jira sariiro electrig ah sariiraha caruurta aana bilo dhammaysanin ama dhiciska siday soomaalida u taqaano wiiljeerada ay isticmaalaan dadka naafada ah joodariyaal iyo qalab kale oo maxaan ku dhahaa kala duwan sidoo kale raajooyin loogu talagalay dawoolidda amba wax ka qabadka baahiyaha ka jira cisbitaalka banaadir runtii shan bilood ka hor aan soo booqanay cisbitaalka waxaan aragnay baahiyo badan oo kala duwan konteynerkii ugu horreeyey waxaan soo gaarsiinay bisha february konteynerka labaadna waxaan soo gaarsiinay bishan barakeysan ee ramadaan ee march waxaan ku faraxsannahay in agaasimaha iyo tiimka cisbitaalka ay nagala wareegaan qalabkan runtii muhiimka ah taasoo wax badan ka tari doontaa baahiyaha kala gedisan ee cisbitaalka islamarkaana bulshada soomaaliyeed wax weyn loogu qaban doono haddii ilaahay raalli ka noqdo runtii markii labaad keliya ma ahan waxaan rajaynaynaa marar badan inaan sidoo kale soo gaarsiino konteynaro kala duwan oo maxaan ku dhaha ay ku jiraan qalab muhiim ah kaasoo insha allah aan rajaynayna in bilaha soo socda ay sidoo kale soo gaaraan dalka aad iyo aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu